إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga halfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah saraakiil iyo ciidamaka amar qaata farmaajo ayaa hoteelada muqdisho inay ku shireen u diiday dad u ololeynayay xubno asigu uu diidan yahay in xildhibaano ay noqdaan iyadoo dadkaasna dhac loo geystay xogeyaha qaramada midoobey ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii xarakada shabaabul mujaahidiin dhowaan muqdisho ay kula beegsatay kolonyo ka tirsan ururkiisa roobab ayaa waxay ka horteen qaar ka mid ah gobollada dalka xilli baahi badan loo qabay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay ifuriyeen weeraro meelo kala duwan ka dhacay weerar ayaa waxaa lagu qaaday guddoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose weliga baye boqol iyo xubno la socday ayaa mar kale waxa ay booqdeen deegaan ka tirsan gobolkaas shacabka degmada dayneele ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in lacaga baad ay ka qaataan ciidamada dowladda federaalka ah dowladda yukrain ayaa waxa ay dareemaysaa cabsi ku aadan weerar uga yimaada ruushka xilli xuduudda lasoo dhoobay ciidamo aad u tiro badan inta waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay furiyeen weeraro meelo kala duwan ka dhacay warka ayaa war kale oo la xiriira guddoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo weerar lagu qaaday waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi cumar sheekh cabdi waa gudoomiyaha degmada baraawe ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo cabdicasiis lafta gareen habeennimadii xalay gurigiisa oo ku yaala degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ku weeraray rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka lagu qaaday guddoomiyaha baraawe ayaa waxaa loo adeegsaday qarax kaasoo laga fuliyey guriga uu ku lahaa baraawe waxaa la sheegay in guddoomiyaha uu si dirqi ah kaga badbaaday qaraxan oo la damacsanaa in lagu khaarijiyo maanta magaalada baraawe waxaa ka jirta xaalad kacsanaan ah iyadoona ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed lagu arkayo wadooyinka magaalada kuwaasoo sheegaya inay wadaan baaritaano ku salaysan goobta uu qaraxa ka dhacay iyo raggii fuliyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada ayaa waxaa horey hoygooda oo ku yaala magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ku beegsaday mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo jubbooyinka waxaa habeennimadii xalay ka dhacay qaraxyo iyo sidoo kale weerar la beegsaday askarta shee dalka kusoo duulay haddii aynu ku bilowno banaadir gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa xalay ka dhacay weerar la beegsaday fariisin askarta dowladda federaalk ay ka samaysteen shaneemo cabdiwaayeel ee degmada hilwaa dhanka kale shabeellaha hoose waxa ay xalay mujaahidiinta al-shabaab dagaal ku qaadeen xerada laanta buure oo saldhig u ah ciidamada kasoo duulay dalka uganda jubbooyinka gaar ahaan duleedka magaalada kismaayo waxaa ka dhacay weerar lala beegsaday askarta maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe isla jubbooyinka waxa ay xalay mujaahidiintu dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada kenyaatiga ay ka samaysteen deegaanka husungow ee gobolka jubbada hoose saraakiil iyo ciidamo ka amar qaata farmaajo ayaa hoteelada muqdisho inay ku shireen waxay u diideen dad u ololeynayay xubno asigu uu diidan yahay inay xildhibaano noqdaan iyadoo dadkaana ay sheegayaan in dhac loo geystay xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya odayaal gacansaar la leh dowladda federaalka ayaa ka cabanaya xadgudub ay sheegeen inay u geysteen farmaajo iyo fahd yaasiin odayaashan oo shir ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay weerar ku soo qaadeen ciidamo uu soo amray farmaajo axmed nuur oo ka mid a dadkan ka cabanaya dowladda federaalka ayaa arrimahaasi ka hadlay isagoo sheegay in xitaa laga qaatay moobeelkiisi gacanta waxaana hadalladiisii ka mid ahaa maanta anuu halkaas taaganaa taliyihii waxaa ii yimid saldhigga moobeelkaygu iga qaatay boqoliyo kontonka qof wadana markhaatiyahooda wada arkaysa waxaadna soo galay shirki markaan bilaab rabna niman hubaysan oo uu hogaaminayo taliyaha saldhigga cabdicasiis qoryo iyo hub nimanku hubaysaana soo galay nimankii na soo galay waxay naga bilaabeen inaan shirka joojinno meeshana bannaanka looga soo baxo amarkana uu soo siiyey fahad yaasiin iyo farmaajo waa iyo kow madaxweyne guddoomiye saldhig inta lasoo xiriiro iyo fahad yaasiinoo hadda wuxuu xilhaya aanan saasoo ogeyn beel hebel shirka ay xagga ku qabanayso jooji sidoo kale waxay sheegeen inay la dagaalami doonaan dowladda federaalka haddii aan cabashadooda wax laga qaban waxaana lagu hayaa labada garboda intana laga qabtaan la dhaho hub qaata aniguna gadaal u socleyna asan diidana haleenu hub ma rabno waxaana lagu hayaa maanta soomaaliya inay ogaato dirira dhishiikaalgata hala dagaalamaana lagu qasbuu hayaa asan gadaal u socleyna haleena maya bal wax kale aan raadino xalka ugu dambeya aan ka dhigno waana naga go-antaha xalka ugu dambeeyu dhishiikuu noqon doonaa dowladda federaalka ayaa ku mashquulsan waxa loogu yeeray doorasho taas oo marka laga soo tago inaysan waafaqsanayn diinta islaamka haddana ku dhisanin jeclaysi iyo musuq maasuq xogeyaha qaramada midoobay ayaa waxauu ka hadlay weerar xarakada shabaab lmujaahidiin dhowaan muqdisho ay kula beegsatay kolonyo ka tirsan ururkiisa cali aadan xasan ayaa warkan faahfaahinaya xoghayaha guud ee qaramada midoobay antonio gateres ayaa sheegay inuu cambaareynayo weerarkii cuslaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab khamiistii ku beegsatay kolinyo gaadiid ah oo ay wateen qaramada midoobay kaas oo ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir dowladda federaalka ayuu amray inay baaris ku sameeyaan arrintan wuxuu muujiyey inuu weerarkaasi ahaa dhacdo xanuun leh balse wuxuu aad ugu gaabsaday inuu faahfaahiyo ama uu wax ka tilmaamo intay la eg tahay khasaaraha gaaray kolonyada sida rasmiga ah loo beegsaday mar aan sii fogeyn ayay ahayd markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab beegsatay kolonyo saraakiil caddaan ah oo marayay agagaarka villa baydhabo kuwaas oo ay ka dileen saddex uu ka mid ahaa sargaal ameerikaan ah roobab ayaa waxay ka curteen qaar ka mid ah gobollada dalka xilli baahi weyn loo qabay iyadoo dadka iyo dunyaduba meelo badan oo dalka ka mid ah ay abaar la ildaran yihiin meelaha qaarna waxoogaa rooba ka da-een laakiin roobkaasi uu ku yaraa ayaa allaha mahadi waxaa dib u bilowday roobabka dayrta kuwaas oo meelaha qaar ka da-ay deegaano ka tirsan jubbooyinka ayaa ka mid a meelaha roobka uu ka da-ay sida saakow iyo degmada jilib dadkii dunyada ayaa roobka ku diirsaday dhanka gobolada dhexe habeen hore waxaa roob uu ka da-ay degmada galhareeri iyo deegaano hoostaga sidoo kale waxaa iyadana roob uu ka da-ay degmada ceeldheer iyo deegaano ka tirsan degmada xarardheer habeen hore waxaa ka da-ay roob xoog leh oo gugaciisa iyo hilaaciisa la maqlayay bulshada deegaanka ayaa aada ugu farxay roobkaasi deegaano ka tirsan dhulka maamulka puntland uu ka taliyo ayaa ka mid ah meelaha roobka uu dib uga bilowday deegaanka garacad ayaa dadka ku nooli waxay aada ugu farxeen roob xoog loo halkaa ka da-ay waxaana jira deegaano kale oo ay ood wadaag yihiin oo roobku uu ku baahsan yahay amaba ku da-ay waxaan u dhashay deegaanka garacad iyo degmada jiriime deegaankan abaar baa ka jidhaysa banoo ba-an waxaa xoolaha ugu daraa biyola-aan iyo cunno la-aan ilaahay roobbuu habeenka xalay ahaa soo saaray goor toddoba saac iyo lix saac meelahaasa roobku markii hore iska tumay qabowbuu ahaa haddii waagu noo beriyey arrada oo arrada aanu wareysanno taleefanada ay waxwacnay roob baa arrada lagu sheegay roob fiicayna waana qabtay ilaahay mahadii intaanu ka warqabno ilaa ceelxadar ilaa godob jiraan ilaa dhooba cantuug ilaa ayl dhulka roobbaa laga sheegahayaa degmadaa jiriiman ayadu magaaladu ma roob badna qabow bay sheegatay maasha allah markaan haatan lay warsanhayo waan ugu da'ahayaa meelaha roobabka da-een sidoo kale waxaa ka mid ah magaalada muqdisho toddobaadyadii tegey walaayaadka islaamiga waxaa laga tukaday salaad roobdoon ah iyadoo allah laga baryayay in uu roob keeno meelo badan ayaa weli waxaa ka jirta roob la-aan iyadoona dadku ay allah ka baryayaan in uu roob u keeno weliga baay iyo xubno la socday ayaa mar kale waxay booqdeen deegaan gobolka ka tirsan maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya deegaanka bisaqcadde ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa waxaa gaaray saacadihii lasoo dhaafay waaliga wilaayada baay sheekh xamse abujacfar oo baryahanba booqasho ku tegayay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay mas-uuliyiin uu hogaaminayo sheekh xamse abujacfar waaliga baay ayaa gaaray deegaanka bisaqcadde iyagoo halkaa kula kulmay culimada deegaanka salaadiin nabaddoono haldoorka bulshada iyo ganacsato waaliga ayaa xog wareystay dadka deegaanka iyadoo xoogga lagu saaray iswareysiga xiriirka wada shaqeyneed ee wilaayada iyo dadka deegaanka la dagaalanka shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah ee la safan waxbarashada iyo caafimaadka salaadiinta iyo waxgaradka kulanka la qaatay waaliga baay sheekh xamse abujacfar ayaa ka warbixiyey waxa ay kaga hadleen iyagoo sheegay inay isku afgarteen waxyaabaha loogu hadlay kulanka magacay aamin yare sheekh daahir yaleere beele reer eeley saddex gambari mashaayikhdiyo insha allahu maybaa ilaahay nasiibnin ku helay waaligaana amase walaayada baay inuuna fidhi la weeldhana iyo nasiib ilahi subxaana wataala nin ku helay shuruudooyin badan ayaa ku wada hadalnay oo anka jarta faa'iide islaamka maybaa kamid haytayha in la horumariyo diinta islaamka shuruudda lamaad mayba haytay in kuwa hadalnay waan iska afgaranay mayba kamid haytay in jihaadgali lama laabo dhibaatooyinka badan gaalada wadanka kaduuli meel raayis gacan bir ah lakala dagaalama yaa kamid ah walaan kuwa hadalnay iska afgaranay gabagabadiisha xamse abujacfar waaliga baay ayaa la dardaarmay dadka isagoo dadka ku dhaqan baay iyo bakool ku tilmaamay inay ku horeeyaan barashada qur-aanka kariimka ah ayna yihiin ahlul qur'aan loogana baahan yahay inay sii xoojiyaan waajibaadka la siin kufadow oo odayaalka aan dardaarmo insha allahu tacaala may kumad aha walaayadan bay markii walaayaadka islaamiga la fiiriy kaalinta koowaad aan ka jarta qur-aanka kariimka iyo aqoontiis iyo gorashadiis tan koowaad hoon haynana kaalamo on ka sarreeyo kumadeta أهل باي وأهل بكل ما يلنك سي أهل القرآن قرآن كدد يواي وإذا دها سومالي أكله أنتيو بدن مديد دبلن رح ميلونا بيدو يو أغارش إي ميلونا قرآن كبردن كدبا علمي يو ولا كلاه زياد زي ميلو كلا يا أنك هيرويا والبدن يكون بدأ مدي تاريخ وجه دبلن وريسد أم دبلن دبكل ما دام أهل القرآن ومتحايتي ما يلنين كباهن يا قرآن كي سوغاها إنونا كفرا أذيقناه ومتان أغنى جهل يقول لك صاروا الله وضبر ولاية القرآن أو ولاية كوال waxay ku soo aadaysaa booqashadan uu waaligii wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abuujacfar ku tegey deegaanka bisaq cadde isagoo dhowaan sidan oo kale booqasho ku tegey deegaanka labaatan jirow ee wilaayada baay shacabka degmada dayneede ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in lacaga baada ay ka qaataan ciidamada dowladda federaalka ah maxamed cali ayaa ka waramaya
waxa ise soo taraya ciidamada dowladda federaalka ee dhaca baahsan ka geysanaya degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho askartan oo siyaabo kala duwan u dhaca dadka rayidka ah ayaa waxaa cabasho xoogan ka muujiyey bulshada ku nool xaafadaha oodweyne ceel wardheere iyo dibiley oo dhammaantood ka wada tirsan degmada dayniile ee gobolka banaadir ciidamada kuma ekaysan dhaca oo keliya hase yeeshee waxay dhibaateeyeen qaar ka mida bulshada waana kuwan dadka ku nool xaafadahaas oo ka warbixinaya arrintan saddex jeer afar jeera dad la dhaawacay waxaa dhaawacay askar mootoonin dad la aqoon waxaan tagnay meesha gobolka banaadiraan tagnay waxaa la yidhi lacagtaas ma jirto canabooraan yidhi lacagtaas ma ogi ya dadaa yidhi ma ogin lacagta shaqa ma kulihni ilmahay carruurta lala baxaayo oo lagu xidhanayo laamaha lagu xidhanayo oo xirashiino lagu xidhanayo in la daayaan jeclaanayo ha la daayo ilmahay carruurta marka shaqa la aada lala baxayo in la daayaan jeclaanayo ha la daayo haddii la daawaayo qof kasta tabartiisa meel waxaa jirtay sanadkan sanadkii ka horreeyey lacagna la ka qaaday oo nalaku yidhi waddaa lagu dhisayaa waddadaas lacagteeda si bilaabuuqa oo aan qaylo lahayn oo dhibaato lahayn ay ku aruurtay lacagtan haddana bishaan markay sanadkii ay soo wareegtana waxaana lacagtii waa lama jibbaarana nalaku soo celiyey markii aan cabasho ka muujinnana waxaa handadaad iyo dhibaato iyo barnaamij abaabulana nala kor saaray oo aan annaan xamili karin qaar kale oo ka mida dadkan ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka in badan baa xaafadan lagu soo laalaabanhayey dhaqaalaha laga qaadahaya meel ku socdaan aanna ogayn waa loo dulqaadanhayey hadda waxaa ugu dambaysay in lagu soo rogay lacag la leeyahay laba boqol oo doolar guriga sarta ah guriga jingadaana boqol doolar dadweynihiina markii ay raggu ka tagaan xaafadda oo ay shaqada aadaan laba mooto iyo laba qof oo diris wata ah ay gabdhihii kaxaysanhayaan oo xataa laga yaabo waxyaabaha maanta waddanka ka jira laga yaabo yacni haddii lahay kuure mataqaana aan laysku hubi karin meesha ay la aadahayaan lagu soo wacahaya hadha oo laleeyahay waxaan ku xidhanayaa sallig hebel waxaa layga rabaa laba boqol oo dollar laantan xerashiino oo u bareertay ama markasta caada ka dhigatay dadka shacabka inay dhacaan oo ay ku dhacaan sharci darro oo ay ka mid tahay qabiil warqad soo qoray oo ku soo qortay inay waddada gurigooda hortooda dhistaan iyo ilmihii u fuli lahaa ciidankii u fuli lahaa oo isdaba jooga inay dadka cidilahayaan xirahayaan dhacahayaan hanjuubahayaan ma ahan wax ku cusub magaalada muqdisho in ciidamada dowladda federaalka ay dhac u geystaan dadka rayidka ah waxaana askarta oo wajahaya duruufo badan ay xitaa mararka qaar dilaan bulshada kuwaasoo si xoog ah uga furta xoolahooda halka dhegeystayaal warka ay idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan dowladda yukrain ayaa waxa ay dareemaysaa cabsi ku aadan weerar uga yimaada dhanka ruushka xilli ciidamo aad u badan lasoo dhabay xaduudda xisad ayaa waxay ka taagan tahay dalka yukrain oo deris la ah dalka ruushka waxaana xaaladan cabsida ahi ay timiday kadib markii dowladda ruushka ciidamo fara badan ay soo dhoobtay xaduudda ay la wadaagto yukrain ciidamada ruushka ee lasoo dhoobay xaduudda yukrain ay dalka la wadaagto ayaa waxaa la sheegay inay yihiin kuwo badan islamarkaana hubaysan waxaana hubka ay wataan ku jira hub casri ah waxay tilaabadaasi walaac gelisay dowladaha ku midaysan ururka la yidhaahdo neto iyo dalka yukrain nato waxay sheegtay in ruushku uu diyaarinayo duulaan milatari oo uu ku qaado dalka ukraine ee ay dariska yihiin balse ku jira safka reer galbeedka waxaana lagu wadaa in ay dhacaan oo kulamo ay isugu imaanayaan dowladaha xubnaha ka ah neto iyadoo looga tashanayo tallaabada ku habboon ee looga hortegi karo halista ka imaan karta dhanka ruushka dowladda ruushku geesteeda waxay beenisay inuu jiro rabitaan ah in ay doonayso in ay weerar qaado ayna beegsato dalka ukraine waxaana hadallada ka soo yeeray madaxda reer galbeedka iyo madaxda dalka ukraine ay ku tilmaantay waxba kama jiraan lagu doonayo in xiisad lagu abuuro warkii hore isaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga inta